daraasad cusub oo reer galbeed ah ayaa sheegtay in muslimiinta ay kaalinta koowaad ka galeen korarka tirada dadka adduunka hay-adda cilmi baarista ee mareykanka laga leeyahay ee bow research center ayaa sheegtay in muslimiintu yihiin bulsho diimeedka ugu kabaca badan dunida iyagoo intii u dhexaysay sannadihii labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii kordhay cadad gaaraya ilaa saddex boqol afartan iyo toddoba milyan oo qof taasoo muujinaysa xawaaraha sare ay dadka muslimiinta ah kaga horeeyaan diimaha kale ee caalamka marka la eego kobaca bulshada hay-addan ayaa soo saartay warbixin ballaaran oo lagu falanqeeyey xog laga ururiyey in ka badan laba kun iyo toddoba boqol oo ilood oo ay ku jiraan tirakoobyo rasmi ah diiwaano dowladeed sahanno iyo cilmi baarisyo la sameeyey muddo ka badan toban sano iyada oo la tixgelinayo jawaabo ka kala yimid dadka kala socday in ka badan laba boqol oo waddan kuwaas oo wax laga weydiiyey su-aalo la xiriira diintooda warbixinta ayaa daaha ka rogtay in tirada muslimiinta adduunka ee ku kordhay ku dhowaad saddex boqol afartan iyo toddoba milyan oo qof muddo ku siman toban sano taasoo ka dhigaysa kobaca muslimiinta midka ugu dheereeya marka la barbar dhigo bulsho diimeedyada kale ee caalamka iyadoo sababta ugu weyn lagu sheegay inay tahay korarka dabiiciga ah ee ka dhex jira bulshada islaamka oo ay horseed u tahay dhalmada badan warbixintu waxay caddaysay in tan iyo sanadkii labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii ay saamiga muslimiinta ee bulshada caalam ka kordhay iyada oo horey u ahayd boqolkiiba labaatan iyo saddex dhibic sagaal taasoo gaartay boqolkiiba shan iyo labaatan dhibic lix taqriirkan ayaa xusay in muslimiinta caalamku ay intooda badan ku nool yihiin gobolada aasiya baasifiga bariga dhexe iyo waqooyiga ameerika iyadoo sidoo kale la diiwaan geliyey koror aad u weyn oo ku yimid tiradooda waxaana muslimiinta ku nool waqooyiga ameerika ay kordheen boqolkiiba konton iyo laba dhibic saddex halka kuwa ku sugan afrika ee ka hooseeya saxaraha ay sare u kaceen boqolkiiba soddon iyo saddex dhibic sideed iyadoo dadka muslimiinta ah ee ku sugan mandiqada loo yaqaano bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ay kordheen boqolkiiba labaatan iyo saddex dhibic sagaal sidoo kale warbixinta ayaa lagu xusay in dadka aan diinta raacsanayn ay tiradooda dhan tahay boqolkiiba labaatan iyo afar dhibic labo taasoo ka dhigaysa kooxda saddexaad ee ugu badan marka laga reebo muslimiinta iyo kiristaanka dhinaca kale warbixintu waxa ay tilmaantay in tirada dadka buudiyiinta ah ay sanadkii labada kun iyo labaatanka ka hooseysay tii sanadkii labada kun iyo tobankii iyadoo ay hoos u dhacday sagaal iyo toban milyan oo qof muddadaas warbixin ay soo saartay xarunta cilmi baarista ee ameerikaanka ah sanadkii labada kun toddoba iyo tobanka ayaa lagu sheegay in diinta islaamku ay tahay diinta ugu kobaca badan caalamka islamarkaana sanadka labada kun shan iyo toddobaatanka ay noqon karto diinta ugu dadka badan caalamka